آله وصحبه وسلم اللهم فعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا والحمد لله على كل حال waxaynu ku jirnay eegmadii ay labka iyo dhadigu is eegayeen iyo axkaamtii iyo qaybihii ay lahayd waxau uhi walizawji ninkii waxaa u sugnaaday ama saygii annadaru inuu eego ilaa kulli badanihaa ruuxa dumar ee waqaba jidhkeeda oo dhan inuu eego ayaa u bannaan oo u sugnaatay kadalika ruuxa dumarina sidaas si leeg bay iyaduna ninkeeda ay u fiirin kartaa oo meel ka mamnuucahi aanay jirin waxaa markaa jira dhowr xadiis oo culimmadu qaarna ay daciifiyaan qaarna ay mawduucda ku xukumeen xadiidka waxaa warinaya ibnu maaja ayaa warinaya qolyo kalena waa la warinayaan sanadkiisana waa la daciifiyey waxaa aisha laga wariyay tii maa ra'aytu minhu walaa ra'aa minii nebi maxamed kamaan arag isaygana arag xawrada xadiidkaa waa la daciifiyey xadiid kale ayaa jira oo isagana rag doori ay warinayaan xadiidkaasoo lagu tilmaamay isagoo mawduuc inuu yahay la dejisay aan nebi maxamed ka sugnayn inkastooo ibnu salaax markaa arrintaa uu khilaafay waxau tilmaamaya idaa jaamaca axadukum zawjatahu aw jaariyatahu midkiin markuu la mucaamaloonayo xaaskiisa ama addoondiisa xubinkeeda taranka yuu eegin maxaa yeele fa ina annadara ila alfarji yuritu damsa eegmada xubinka taranka lega indhala-aan buu keenaa xadiidkaa markaa mawduuc inuu yahay ayaa lagu tilmaamay oo xadiid jira aanu ahayn xadiidka saxiixa waxay tilmaamaysaa in markaas aan cawradooda aanay kala dhowanaynin si xadiidka ay warinayaan abu daawuud iyo tirmidi iyo nasaa-i iyo ibnu maaja iyo xaakim ay warinayaan nebigu sala allahu alay slam wuxu ixfad cawrataka ilaa min zawjatika wa amatika cawradaada ka xafid oo ka ilaali xaaskaaga iyo addoontaada mooyaane dee markaanu ka ilaalin yaro ka ilaalin mayso markaa yacni inay isku istimtaacaan oo labada qof ay isku raaxaysaanna dee ilaahay baa ugu talagalay oo guurkanay xalaal isugu noqdeen markaa fiirada iyo istimtaaca yacni fiiraduna waa furan tahay dhammaan istimtaacuna wixii aan dabada ahayn waa furan tahay dabada iyadu waa mamnuuc oo lama ogola oo iyadu waa arrin xaaraan ah laakiin hadda walow dhaqanxumadaasi ay inagu soo badatoy dabadaha inaga timi oo la arkayo rag dumar badan oo ka cabanaya rag yacni dabada wax ka dayaya waa iimaanlaan iyo dhaqanxumo runtii inagu soo kordhay weeye markaa weli zawji waxa u sugnaaday ninkii uhi annadaru inuu fiiriyo ilaa kulli badaniha ruuxa dumara jidhkeeda oo dhan ayana inay jidhkiisa oo dhan fiirisaa mid u bannaan weeye faslun haadaka alfaasilu weeye fi lkhidba khidbada waxaa la yidhaha ayuu fasal yahay khidbadu waa dooniddaa ninku uu ka doonayo ruuxa dumara guur taas ayaa khidba la yidhaahdaa khudbana way inoo iman doontaayo waa hadalka la akrinayo doonidda ama caqdiga ka hor la akrinayana khudbaa la yidhahdaa laakiin kan khidbaa la yidhahdaa taxilu waxaa xalaala khidbatu khaliyatin ruux dumarahoo ka madran can nikaaxin guur wa ciddatin iyo ciddo khidbadeed iyo doonideed waa bannaan tahay laa tasriixun caddayni ma bannaana limuctadatin gabadh ciddo tirsanaysa loo caddeeyo walaa tacriidun sarbeebina ma bannaana lirajciyatin gabadh rajciyaa loo sarbeeba wayaxilu waxaa xalaala tacriidun tacriid iyo sarbeed fii ciddati wafaatin ciddadii geerida wakadaan libaa-inin in loo tacriidaana waa bannaan tahay fil adhari adhar haddaan qabanno waxau sheekhu leeyahay raximah llahu tacaala taxillu waxaa xalaalahoo bannaan khidbatu khaliyatin can nikaaxin wa can cidda in la doono guur laga doono ruux dumara oo aan lana qabin ciddana aan ku jirin marka waa khaliya can nikaaxin guur ka maran ilan gabadha haddii la qabo oo cismo ninay ku jirto cid kale ma guursan karto walmuxsanaatu min annisaa yacni waa xaaraan gabadh ciddo ku jirta ayadana doonideeduna waa inoo keeni doonaa oo mid sarbeen ahaan la ogol yahay aan caddayn la ogolayn iyo mid aan labadaba la ogolayna ayana way inoo iman doonaan weliba waxaa la yaaliya wixii mawaanicda ahaa ee nikaaxana dee ruuxa dumar ee khidmadeedu ay bannaan tahay guur iyo ciddaba waa inay ka maran tahay waxyaalihii kale ee guurka diidi jirayna waa inay ka maran tahay waa inaan cid kalena khidmada aanu uga horraynin hadday cid kale doonidda uga horrayso oo loo jawaabay ama sarbeeb ama sicad yacni waa xaaraan in markaas adigu aada ka dulgashaa isaga hadduu qofkani kii ciddadan ahaa yahay sida aynu tilmaami doonno bay ka ciddo tirsanaysay licaanna aanay kaga ciddo tirsanaynin dalaaqeedina aanu dhammaanin ayada markaa khidmadu waa u furan tahay laakiin ciddii kale ayaanay u fureen waana biijmaac culamada muslimiintu waa ku kulansan yihiin ama gabadha uu saddexdiiba furay dee khidmadeedu ma bannaano ilaa ay nin kale soo guursato markaa taxilu khidmatu khaliyatin can nikaaxin wa cidda wa can cidda ayaa bannaan laa tasriixun u caddayni ma bannaana limuctadati ruux dumar oo ciddo tirsanaysa oo intii ciddada ku jirta in loo caddayso guur in laga doonayo ma bannaana ama gabadh baa-intay oo ninkan ka farabaxday oo aanu soo ceshi ku lahayn ha ahaato ama gabadhu soo ceshigeeda leeyahay ha ahaato intii ciddada ku jirto dalaaq ha ka ciddo tirsanayso iyo furiin fasiq ha ka ciddo tirsanayso geeri ha ka ciddo tirsanayso waxay doontaba ha ka ciddo tirsanaysee ruuxa dumari hadday ciddadii ku jirto in loo caddeeyo in guur laga doonayaa ma bannaana ilaahay baa qur-aankiisa ku sheegay wuxuuhi walaa junaha calaykum fima caradtum bihi min khidmati nisaa'i o aknamtum fii anfusikum calima allahu anakum satadkuruunahuna walakin laa tuwaaciduuhuna sira ila an taquluu qawla macruufa wla taczimu cuqdata nikaxi xata yabluga alkitaabu ajla waclamuu ana allaha yaclamu ma fii anfusikum faxdaruu waclamuu ana allaha gafuurun xaliim ilahi wuxu uhi walaa junaxa calaykum wax dembi idinkama hayso fima caradtum bihi waxaa sarbeebteene min khidmati nisaa dumarkaa doonidooda dee dumarkaa ciddada ku jiray aw akinantum amaha ku qariseen fii anfusikum nafiina waxaana anabaa ku qariseen ama u sarbeebteen dumarka ciddo tirsanaya dembi idinkama haysto calima allahu anakum satadkuruunahuna ilaahay waxau og yahay inaa xusaysaan oo dumarkii markaa aydan ka sawraynin ayuu ogaaday walaakin laa tuwaaciduuna siraa ilaahay wuxuu leeyahay guur ha kula ballamina oo sirigu waa guur ow laa tuwaaciduuna siran hadal cad ha kula ballamina ila an taquluu qawlan macruufa laakiin hadal wanaagsan oo iska sarbeebaho yacni ruuxani ruux la jecel yahayo hadday ciddadu ka dhammaato in dad badani ay doonayaan inay guursadaano hadalla sarbeebahoo noocaas ah yani waa la odhan karaa walaa taczimu cuqdata nikax xataa yabluga alkitaabu ajala hala goosanina inaa guur caqdidaan ilaa kitaabka iyo ciddadaasi muddadeedii gaadho waxaan ogaataan ilahay waxaa nafihiina ku jira inuu ogyahay digtoonaada ogaadana ilaahay inuu yahay ka dembi dhaafka badan ee dulqaadka badan markaa laa tasriixun limuctadda gabadh ciddo tirsanaysa in iyada loo sarbeebaa loo caddeeya tasriix hadal cad lagu ilaa guuri ma bannaano walaa tacriidu laakiin mar haddaynu tasriix nidhi tacriidkii waa iska furan yahay sida uu halkan dambe bayna u keeni doono walaa tacriidun lirajciyatin gabadh ciddatu rajciyo ku jirta oo hal dalqa la furay ama laba dalqa la furay oo ninku awood u leeyahay inuu soo ceshaday intay ciddada ku jirto rajciyo gabadhaasaa la yidhaahdaa in loo sarbeebo ma banaana in loo caddeeyana kaba sii daran in tasriix iyo caddayn loogu dhawaaqana ma banaana in loo sarbeebaana ma banaana leannu iyada waxaa la dhaha waa zawja ama macna zawje ayay qabtaa ilaa lix arrimood ama shan arrimood ayay zawje ka qabtaa baa la dhaha talaaqun wa iilaa'un dihaarun waraahatun licaanun laxiqnal kullu man hiya rijcatun intaasay tiriyaan dalaaqu wuu hareeraa gabadha ciddii rajce ku jirtaa iiluhu wuu hareeraa dihaarku wuu hareeraa licaanku wuu hareeraa dalaaqun wa ilaahu dihaarun waraasat dhaxalkii dhaxalla way yeelanaysaa inta ay ciddada ku jirto yacni gabadh kale ma guursan karo oo yacni shanaad hadduu afar lahaa waayo xukmu sawje ayay qabtaa waana isdhaxlayaan haddii ay idaa ku dhimato markaa gabadha iyadu uu xaqa u leeyahay inuu soo ceshadaa arrimahaasoo dhan xugmo zawje ayay ka leedahayoo in loo sarbeeba ma banaana wa yaxillu waxaase xalaala tacriidun sarbeeb fii ciddati wafaatin ciddatu wafaat gabadhaa laga dhintay ayada in loo sarbeebaa way iska bannaan tahay wakadaa libaa-inin ruuxa dumarahee baa-intay ee ayada aanu soo ceshi ku lahayn gabadha baayinadaahina baayinadu baynuuna kubraa iyo baynuuna suqraa bay u qaybsantaa masalan marka la furo qabla yacni dukhuul iyagoon isarag markaaba waa baayinaysaa haddii ay iyadu codsiga xaggeeda ka yimaado khulcay tahay taana waa baayina baa la odhanayaa haddii ay dalqadihii u wada dhammaadeen oo saddexdii dalqadoodba u midba mar furay say isku waafasayen culimmadu ama saddexduba mar dhaceen sida ay afarta madhaboodba qabaan waxaa la dhaha baa-ina baynuuna kubraa waxay baayintay baa-ino weyn ayay baayintay ay ka goday oo nin kale inay soo guursato mooyaane si kale ugu xalaaloobi mayso markaa muctado hortu waxaynu nidhi in loo sarbeebaa ama yani wafaadaata ama dalaaqaata ama baayin ama rajca ama shua midkay doonta ama wafaadaata waa bilijmaac taasi wayo ilaahay tacriidka iyo sarbeebtaas un baliyo tasriixu inuu xaran yahay ayayna tusinaysaa midda labaad dee waxaa dhici karta ruuxa dumara dee ciddaa horeba inay xumaysay dabeetana guur ay degdisaytana kii hore aan foorjaysid oo dabeetana ay ciddadii oon dhammaanin ay sheegtay inay ka dhammaato laga hariise ka timaado saa daraaddeed baan in loo caddeeya aanay bannaanayn walaa tacriida lirajciya hadday rajciye tahayna tasriix iska daaye tacriid iyo sarbeeb baan bannaanayn wayaxilu tacriidun fii ciddati wafaatin hadday laakiin ciddo geeriyeed ku jirto tacriid waa bannaaye wakada libaa-inin fi ladhari taa ku baahintay dee ama fasaq ama ridda ama dalaaq ku baahintayna fil adhari haddaan qabanno iyadana waa loo sarbeebi karaa oo dee saldaradii zawjkii kulahaa waa ka dhammaatay aaniga hadalkaujaga wuxuu leeyahay maya oo mar haddaanay baainino baynuuna kubra aanay ahayn kii ciddada lahaa ayaa guursan kara oo rajci ayay shabahaysaayo ma bannaana waa taa markaa sarbeebtii iyo iyo caddayntiiba waa labadaa wa taxrumu waxaa xaaraana khidbatun calaa khidba dooni doonid ka duldhacday ama wa taxrumu waxaarana khidbatun doonid calaa khidbati man mid doonidii surixa loo caddeeyay biijaabatihi ajibitaagiisa ilaa biidnihi soo ogolaado mooyaane fain lam yujab haddaan loo jawaabin walam yuradda aan lala celinin lam taxrum ma xaaraan noqonaysaa fil adhari adhar haddaan qabanno waxau sheekhu leeyahay wa taxrumu waxa xaaraana khidbatun calaa khidbati man doonid lagaga dul doono calaa khidbati man mid doonidii surixa biijaabatii loo caddeeyey in la aqbalay nin gabarh doonay oo laga aqbalay in la ogol yahay oo loo caddeeyey inaad ka dul gashaa waa xaaraan ilaa bidni isagoo ku ogolaado mooyaane ama dee iskaga taga mooyaane waayo xadiidka saxiixa ah in badanna beexaynu ku soo marnay qayb ka midii waxay ahayd iyadoo xuquuqda dadka muslimiintii ku leeyihiin uu nebi maxamed isku leeyihiin ka hadlayey waxyaalaha keena yacni conaada iyo isgoynta dadka muslimiinta dhexdoodana ka digaya ayaa waxaa inaanu ninku wuxuu iibsanaya ku dul iibsanin inaanu wuxuu baayacaya ku dul baayicin walaa yakhdub arajul calaa khidbati akhiihi inaanu kula doonin walaalkii doonideeda korkeeda xataa yatruka alkhaatibu qablahu oo ya'dana lahu alkhaatib ilaa uu iskaga tago isagu ama uu ku fasaxu yidhaahdo adna carabkaaga ka soo qaad xadiid bukhaariiy muslim wariyaan maxaa yeelay ka dulgelidda iila iyo dhibiyo isgoyn ayaa markaa ku sugan saa daraaddeed baa loo diiday laakiin waxaa dhi waa kii laga ajiibay ee la oggolaaday fain lam yujab haddaan loo jawaabin walam yuradda aan la radininna lamana oggolanin lamana diidin lam taxal ma xaaraan noqonayso dooniddii uu ka dul doonayey xaaraan noqon mayso markaa in laga dul doonaa maxaa yeelay faadima bintu qays nebiga sala allahu alay slm ayay u timi waxaad ya rasuul allah xadiidku waxadi saxiixo imaam muslim iyo abu daawuud iyo tirmidi iyo nasaa-i iyo ibnu maaja iyo imaam axmed iyo maalik iyo daarami iyo rag badan baa warinaya waxadii saxiixa faadima bintu qays waxay tii nabiga ku tiri ya rasuul allah ina mucaawiyata wa abajahmi khatabaani mucaawiye iyo abiljahmi ayaa i doonay ee iiga waran xadiidku mar kalena wuu inagu soo noqon doonaayo xukun kalaynu ka qaadanaynayo wuxuu yidhi ama abu jahmin falaa yadacu lcasa can caatiqih waama mucaawiyatu fasuxluku laa maala lahu inkixii usaamata bnu zayd wuxuu yidhi ninka abu jahmin la yidhaahdaa isagu mushkilad buu leeyo usha degtaaba kama dejiyo macnaha culimmadu waxay dhahen fadaraabun linisaa waa nin nisaaba qowdaasun ku haya ninkaa iska daa lafaaga ayuu ku cawarina buui ama yani falaa yadacu lcasa can caatiqihi waxaa kaley ku fasireen waxa weeye nin socod badan nin waddoon ku taagan oo markaa isagu ushiisa degta ku sita oon mar qura fadhiisanayno cagaa laga gujiye weeyaane iska daa kaa waama mucaawiyatu fasucluku laa maala lahu mucaawiya isagu waxay dhahan laba isku dhaxaysana waad ku dulbaktiin ankii xusaamata bnu zayd ninka xusaama bnu zayd laydhaha guursa buuhi marka waxay tilmaamaysaa inay laba nin dooneen mid saddexaadna nebigu ka dulgeliyey marka waxay leeyihiin waan waan la ogolaanin oo iyadiibaa dee tilmaamaysa inay nimankaasi dooneen midkoodna aanay ogolaanin mar haddaay labadoodii midna aanay ogolaanin labadaba iska daayo kan kala guursa buu yidhi markaa sidaasay ku bannaan tahay sidaadana haddaan qabanno adhar baynu nidhiya muqaabilu adharku wuxuu leeyahay mee waa xaaraan oo khabarka ayaa idlaaqayoo yacni ma bannaana waman istushiira ka lagala tashado fii khaatibin qof guurmeera ayaa laga tashaday dakara masaawiyahu ceebihiisa ayuu sheegi bisidqin run ayaanu ku sheegi waxau sheekhu leeyahay qof baa lagala tashaday qof guurmeera ama ruux dumar u guursanayo waxaa la mida cid alliyaal iyo cid kastoo mucaamalaya wax inay dhex maraan aad doonayso dee waxaad doonaysaa inaad wada shaqaysataan oo wax isku darsataan waar ka warran baadee ciddii garanaysay dee waxaad doonaysaa inaad la jaartood meel la degto waxaad leedahay ka warran qofkii qof lagala tashadaa waxa weeye waajibka saarin dakara masaawiyahu ceebaha uu qofkaa laga tashaday ku ogyahay bisidqi run buu sheegi waa inuu qofkan u sheegaa isagoo u naseexaynaya kana uga digaya dhibaatana kala ordaya laakiin waa inay bisidqi run tahay oo ay nasiixa ay ka tahay ka argoosi iyo ceebayn waa inaanay noqonin waayo haweenaydani xadiidkan saxiixaynu imka soo maraynay markay tiri abujahmi iyo mucaawiya ay doonay dee wuxu uhi ninkaasina falaa yadacu lcasa can caatiqihi wa ama mucaawiyatu fasucluku laa maala lahu kanna waxama haysta buu ihi kanna waa ninkaan usha degta ka dhigaynin buuhi marka wixii uu ku ogaa ayuu sheegay laakiin inaad markaa ku xaabiso wuxuu leeyahy waxaanu lahaynba aad sheegtaa taasi dee waa dembi adigu aad ku dhacayso adiga lafdaada dee haddii la wulaado iska waran dee waajib wuxuu kugu yahay inaad adiga lafdaadu sheegto wixii aad ceebiyi hawra leedahay dee inaad sheegto lafdeeda ayaa laga maarmaana wamaa usjira fii khaatibin dakara masaawiyahu xumaanihiisuu sheegay bisidqin wayustaxabu waxaa la suneeya taqdiimu khudbatin khudbo horraysiintii ayaa la sunneeyaa qabla alkhidba doonidda ka hor iyo wa qabla alcaqdiba ee walow khataba alwaliyu weligu hadduu khudbo akriyo faqaala zawju ninkii guursanaya yidhi alxamdu lilah wasalaatu calaa rasuli lahi sala allah alay slam qabiltu waana balay saxa nikaaxu waan saxaya cala saxiix haddaan qabano bal yustaxabu dalika kaasi waaba sunne qultu waxaan idhi nawowi haddana ya saxiixu laa yustaxabu lama sunneeyo wallahu aclam ee fain taala dikru hadduu dheerado alfaasilu ee soo kala dhex galay lam yasixa maba ansaxayaba waxa uu sheekhu leeyahay wayustaxabu waxaa loo sunneeyaa qofkii khaatibka ahaa ama qofkii u hadlayey taqdiimu khudba khudba in la horraysiiyo khudbadu waxa weeye waa hadalkan hadalka iyo maqsuudkan lagu furfuranayo ee lagu bilaabayo ilaahay mahadintiisa lagu bilaabayo kusalliga rasuulka ayaa khudba la yidhaahdaa qabla alkhidba waa doonidda kor oo markaa dee inuu alxamdu lilah wasalaatu wasalaamu calaa rasuulilahi sal lla ly slam yidhaahdo oo markaa uu sheega dayinan tahay inuu doonayo oo muraadkiisu sidaa yahay ayaa sunnaa wa qabla alcaqdi waxaa kaloo la suneeyaa khudba qabla alcaqdi way ka sii awlaysan tahay weliba waana ka sii awkadsan tahay tii hore waxaana u daliila xadiidka abu daawuud nasaa-i axmed daarami ee ibnu mascuud laga warinayo xadiidkuna waa xadiid marfuuca oo saxiixa wuxuu leeyahay ida araada axadukum an yakhduba lixaajati min nikaaxin aw gayrihi marka uu midkiin doono inuu yacni dee khudba horraysiiyo xaajo uu leeyaho ama guur ama wax kala falyaqul ina alxamda lilah naxmaduhu wanastaciinuhu wanastakfiruhu wanacuudu billahi min shuruuri anfusina wasayi'aati acmaalina man yahdi illah falaa mudila lah waman yudlil falaa haadiya lah waashhadu an laa ilaha ila allah waxdahu laa shariika lah wa ana muxamadan cabduhu rasuulu beetana wuxuu akriya waashhadu anna muxamadan cabduhu rasuulu wuxuu akriya ya ayuha aladiina aamanu itaqu llaha xaqa tuqaati walaa tamuutunna ila wantum muslimuun iyo ya ayuha annaasu itaquu rabbakum aladi khalaqakum min nafsin waaxidati wakhalaqa minha zawjaha wabasa minhuma rijaalan kasiira wanisa'a wattaquu llaha aladi tasa'aluuna bihi walarxam ina allaha kana calaykum raqiiba يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما انت كذب أيادة عقده وصمين أيام خطبة الحاجة أي غير هذا أحدث أيانة المام إيسا يعني سنن وذا يقفكم مركا إنه مركا yacni caqdigii samaynayo inuu taa akhriyo hadduu iskaga tago oon midhba la akhriyin waase gurku ansaxayaa waayo nebigu sala las caqdiye uu sameeyo oon mid akhriyin ayaa jiray sida xadiidkii gabadhii waxay dumar ahayd nafteeda u hibaysay dee waar qur-aanka wax ma kaaysa iltamis walow warbar waxdoon waxa mayo walow khatamen min xadiid warbar falgan ha ahaadee doon kiiba soo waayey qur-aanka ma haysaa buui oo dee ha suuratu baqariya waxbaan hayaa dee wuxuu uhi faqad yani mallagtuka ama makantuka haa ama nakaxtukaasay riwaayadku tilmaameen bimaa macaka min alqur'aan buu yidhi de intaasaan kugu guuriyey ee bar wax tashahuda iyo markaa wax khudba u akhriyayna ma jirin marka haddaan waxbada akhriyin yani dhib ma laha yacni dadka soomaalidana haddaan gacantaba la qaban iska daa haddaan khudba la akrinana haddaan gacantaba la qabanin yacni waxay u qabaan inay markaa wuxu dhiman yihiin waxbana kuma xidhna gacan qabasho iyo khudba toona waxaa kaluu sheekhu yidhi walow khataba alweliyu hadduu weligu khudba akhriyo markuu guurinayey ama dee wakiilkiisi alxamdu lilah wasalaatu wasalaamu calaa rasuuli illahi ayuu soo akhriyay intaanu sheegadaysa wuxu waa kuu guuriyey faqaala zawju ninkiina wuxuu yidhi alxamdu lilah wasalaatu wasalaamu calaa rasuulilahi qabiltu nikaaxa guurkeedii waa aqbalay buuli saxa nikaaxu nikaaxaasi waa ansaxayaa iyadoo khudbadaasi soo kala dhex gashay cala saxiix haddaan qaban lianna waxaan soo kala dhex galay waxay ka mid yihiinun waa masaalixdii caqdiga oo muwaalaadkii goyn mayso waa sida labadii salaadood ee la jamciyey aqiimka u dhaxeeya aanu waxba u yeelin xidhiirkii labada salaadood ayowkana waxba u yeelayn saxiix baynu nidhi oo khilaaf baa ku jira inkastoonu khilaafkaasi awood badnayn markaasi adigu wuxuu leeyahay ma ansaxayo leanna waxaa soo kala dhex gelay waxaan caqdigii ka mid ahayn maa wardina kaasu weligaa tasiixinaya markaas xanika cala saxiix bal yusaxabu dalika buu raafici yidhi waaba la sunneeyaaba qultu haddaan nawowiha asaxiixu laa yustaxabu inaan la sunnaynin weeye ee sunnuhu waxa weeye inuu ka tago fa in taala dikru haddii dikrigaa iyo xuskaasi dheeraado alfaasiru ee soo kala dhex gelay ijaabka iyo qabuulka lam yasixa ma ansaxayo hadduu maanta o dhan khudbad akriyo dabeetana aayad qur-aan dabada qabsado iska jiboodo yacni waxa weeyaan markaa ma ansaxayo ilaa caqdigii ijaabkii mar dambe lagu celiyo haddii markii weligii khudbadii akriyo i waan kuu guuriy dabeetana iska jiboodu khudbad dheer iska akriyo oo dabeetana hadal kale iska galo ijaabkii oo lagu celiyo mooyaane yani ma ansaxayo fa in taala dikrulfaasiru lam yasixa ma ansaxayo faslun fii arkaani nikaaxi wagayriha fasalkan waxa u guntay u sheeku ka hadlayaa arkaantii iyo tiirarkii guurka iyo waxyaalo kaloo hayrkooda arkaanta guurku waa shan waxa weeye zawjka kan wax guursanaya zawjada iyo tan la guursanayo weliga isu guurinaya labada shaahidiya markhaatiga u noqonaya iyo siiqadan iyo dhawaaqa la isugu guurinayo waa shantaa shantaasi shuruud bay leeyihiin shuruuddaa wuu inoo keeni doonaa sheekhu wax ka mida buu inoo keeni doonaa hase ahaatee intuu sheegay iyo inaanu sheeginba waxoogay khulaaso abaan ku soo sameeyey ama qoraal hase ahaatee waan ka gaadhsiin weynay galabtaa inaan yani qoraalkii faraa badnay aan idiin qaybin lahayn inaan markaa soo daabacno waan ka gaadhsiin kari weynay hadda waan idiin akriyi laakiin insha allahu tacaala ama arbacada ayaynu insha allahu tacaala qaybin doonaa oon idiin sheegi doonaa markaa mulaqas arkaanu nikaax iyo shuruuddiisa wey aan soo talkhiisanay arkaanu nikaax hamsa waa sa aynu sheegnay waa azawj azawja alweli shaahidana siiqa waxa weeye shantaa shuruudda arkaanu nikaax arbacatun wa khamsuun waa afar iyo konton shardi ayay noqonayaan shuruuddu haddaynu shuruudda zawjka isaguna sheekhu waxbuu inoo keeni doonaaye waa sideed alislaamu in kaanat ilmara muslima dee haddii ruuxan dumar ee la guursanaya ay muslimo tahay dee ninka guursanaya waxaa shardiga inuu islaam yahay ruuxa dumara ma guursan karo nin gaani biijmaac cadadaa muslimiintu way isku waafaqsan yihiin inaan ruux dumaroo muslima nin gaani guursan karin shardiga labaduwaad kuriyatu yaqiinan waa inuu si dhabnimo oo lahuba dee ninuu yahay ee labeebiyo waxaan la garanaynin waa inaanu ahayn cadamu lixraam waa inaanu ixraam xaj ama cumro aanu xidhnayn waayo laa yankixu lmuxrimu walaa yunkax xadiidka saxiixa aynu ku soo marayna baa kitaabu lxaj nebigu wuxuu yihi qofka muxrimka waxna ma guuriyo loomana guuriyo waxaa kaloo shardiga atacyiin ama atacayun inuu mucayan yahay oo deeka loo guurinayaa uu nin mucayan oo garanayo la cayimay waa inuu yahay dee mid lagan ka midaan loo guuriyay uma ansaxayo cilmu biismi lamaro biismi lmara wacaynaha ruuxa dumar u guursanayo dee waa inuu magaceeda garanaya macaynteedii garanaya u leey waa tan waxaa kaloo shardiga cilmuhu bixillihaa lahu waa inuu og yahay ruuxan dumar inay xalaal u tahay haddii masalan dee dumar maxaarimi ay ku jiraan qaryo yaroo masalan kooban oo dumarkii aanu kooban yihiin ma banaanan markaa dee mid kamida ka guursadaa alikhtiyaar waxaa kaloo la shardiyaa doorasho oo inuu mukhtaar yahay qofki hadduu mukrih yahay oo la qasbay isagana guurkiisi ma ansaxayo cadamu lmaxramiyati baynahumaa waa inaan maxramiyana udhaxayninoo laba qof oon iskayna wana ahayn qofku guursanaya qof ogeeyo ogeankiisa waa inuu yahay shuruudda zawjaduna waa toddoba an takuuna muslima aw kitaabiya qofka muslima ay gabadhu guursanayaan waa inay muslimo tahay ama kitaabiye tahay oo gabadha mushrikadaah ee mushrikada ama murtadadaah ee ridowday guurkeedu ma banaan inuu siima guursan karo siraajku meelaha inay nikaaxa halkiisa hore ahayd iyo iyo inay halkan ahayd maanan kala garanayne meel buu wuxuu yidhaahdaa halkaa use ku qabtaa u yidhaahdaa gabadh taariku salaada guursigeeda waxaa ka wanaagsan gabadh yahuudiyada inaad guursato waayo tani waa murtada ama tan kitaabiyada diintaa banaynayso qur-aan baa kusoo array in la guursan karo laakiin soomaaliyaddii halkan aan weligeed bafooda dhigaynin xabad markaa hadda halaa ka soo qabsata yahuudiya ama nasraaniyada yani taasaa ka fiican shardiga labaad kownaha untaa yaqiinan waa inay dhadig yaqiin ahaan u tahay ayna qof labeebahon la garanaynin waa inaanay ahayn shardiga saddexaad waa xilluha low ruux dumara u xalaala waa inay tahay yaanay maxarimdiisii ahayn cadamu lixraam ayada lafdeedu waa inaanay xaj iyo cumro midnaba xidhnayn atacayun ama atacyiin waa inay gabadh mucayanaa tahay oo hablahayga mid kamid aan kuu guuriyey ama aqbashay uun yani waa inaan noqona wayn heblaya la yidhaahdaa an takuna khaliya min nikaax saynu soo sheegnay waa inay gabadh guur ka maran tahay oon la qabin gabadh la qabo cid kale ma guursan karto an takuna khaliya min ciddati kayri alkhaatib shardiga toddobaad waa inay ka maran tahay ciddada kan doonaya guursanaya midaan ahayn isagu hadduu ciddada leeyahay oo aanay yacni gabadh ay dalqadii u dhammaadeenna aanay ahayn gabadh licaankaga ciddo tirsanaysana aanay ahayn yacni wuu guursan karaa markaa iyadoo ciddadii ku jirtaa toddobadaana waxaa loo shardiyaa ruuxa dumar ee la guursanayo shuruudu lweliya cashara weligan wax guurinayana waxaa loo shardiyaa toban baa loo shardiyaa xukuumad waa alislaam waa islaamiya hadduu gaal noqdo odaygii islaamta dhalay ama walaalkii ama adeerkii weligeedii hadduu gaal noqdo ma guurin karo alcadaala cadaalad baa shardiya qof inuu yahay dee toosan oo diinta ku dhaqma oo aan dembi weynna ku dhicin ku yarna aan joogtaysanin waa inuu yahay inkastoo ay culimmadu zamaniyadan iyo xiliyadan dambe ay qodobkaa ka doodaan oo yidhaahdaan wakhtigan yacnii fisqigiibaa iska wada camimay oo dee haddii mid kale ka kale loo sii kaxeeyaana ee haddii kana dhaafiyaha kale la mid noqonayo haddii laga kale laga too qaadigii loo geeyana qaadigiina laba mid ma yahay dee isaguna hayska meheriya ay yidhaahdaanoo meel loo dhaafiyaa ma jirto amaba ay kala saaraan oo shahaadada daraariga iyo shahaadada ikhtiyaarigaa bay kala saaraan insha allahu tacala waynu arki doonaa cumdi iyana kutubtii horena waxbaynu kusoo sheegnay cadaalad baa shardiya qof toosan inuu yahay alcaqlu baa la shardiyaa inuu yahay qof wax kala garanaya hadduu waasho isaguna weli ma noqonayo albuluuqu qaangaad ayaa la shardiyaa ee hadduu dee walaalkii oo kale yar yahay ama adeerkii oo kale yar yahay oonu qaangaar ahayn isna weli ma noqonayo addukuuriyatu ninnimo ayaa la shardiyaa ee iyadana ruux dumari weli ma noqoto waxay inoo iman doontaa laa tusawiju almar'atu almar'a walaa tusawiju almar'atu nafsaha ruux dumari ruux dumara ma guuriso ruux dumariyo nafdeeda ma guuriso alikhtiyaar doorasho ayaa shardiya in lala qasab ku meheri oo yacni mukrahu yahay uu qasban yahay ma banaana iyaduna ee waa inuu doorto cadamu lixraam baa la shardeeya xaj iyo cumra hadduu qabo midun hadduu xoro yahayna waxba ma guurinayo kasideed cadamu ikhtilaali nadari biharamin aw khabal waa inaan fiiradiisa iyo garashadiisu aanay ku dhinmin gabow ama yacni dee caqligoo kale khalkhala masalan asaasaq oo kale qof asaasaqay ama gaboobeen waxba kala garanaynin ama caqligii iskaga daatayna waa inaanu ahayne dee qof talinayo arriminaya hataa wuu indhalaan karaa oo way inoo imin doontaa raygii soo indhalaabaa weli noqonaya hadduu wax kala garanayo caqligiis iyo garashadiisi taamtahay isagoo ordaya oo suuqa ordaya haddii markaas caqligu ka khalkhalo ama uu ka waashada waxba guurin maayo cadamu alxajri bisafa waa inaan safiidnimo loo sharin hadduu gebigiisoo mid xayiraad la saaran yahay oo wixiisi yaraaba markaa balanmarinaya oo qaad iyo sigaar kala daalay oo tasarufkiiba laga xidhay si waxba guurin maayo wadi oo marka xayiraaduna u raacdo baarin alxuriya xornimaa la shardeeyo addoonkii isagana weli ma noqonayo halkaasina waa tobanka shardi ee loo shardiyo weliga shuruudu shaahideyn khamsata cashar markhaatiyada waxaa loo shardiya iyaga shan iyo toban shardi alislaam islaamnimaa shardiga gaal ma noqdo markhaati albuluuq waa inuu qaangaad yahaye sabi yari ise markhaati ma noqdo alcaqlu waa inuu caqli leeyahay kii waala markhaati ma noqonayo addukuriyatu ninnimo ayaa la shardiyaa oo labada markhaati waa inay rag yihiin dumar markhaati kama noqdaan abu xaniife ayaa banneeya iyo qolyo kale nin iyo laba dumari sidii maalkaba ay uga marakacayeen inay markhaati ka noqon karaan laakiin waxay u badan yahiin qolyahan kale inaanay dumar markhaati guur ka noqonaynin alxuriyatu xornimo ayaa la shardiya addoomo iyaguna kama noqdaan alcadaalatu cadaalad baa la shardiyaa ee ayagaana kuwii aan caadiliinta ahayn ee faasiqiinta ahaa waxba aan ka dhowrsanaynin kuwaasina markhaati noqon maayaan asamcu maqal baa la shardiyaa midaan waxba maqlaynoo dhagoola haddii meesha lasoo fadhiisiiyo wax laisleeyahayba aan maqlaynin isaguna markhaati ma noqonayo albasar arag baa la shardiya inuu harkayo oo basiir uu yahay isna midin dhale markhaati ma noqonayo cadamu takaful mid habeenahoo moog weyn aanu ahayn yacni dadka qaar baa jira yacni iska abuur ilaahay isaga dhaliyeyo dad iska mooga kaafiriin wax alla waxay ogyin jirin alla waxa la kala macaashayo aan la soconin oo hacoya ama habeena kaasoo kalena weerara qofa markhaati laga dhigaya waxaa kaloo shardiga macrifatu lisaani lcaadidayni labadan qof ee waxisa siinaya dee waa inaad afkooda garanaysaa haddii laba oranaa horad kelmad ka garanaynin ay kuhaadaa kala markhaati noo noqo homaadoo dhan ay afkoodii wadaan wax alla waxay isleeyihin warbaad uhaysaa waa inaad afkan wax laysugu guurinayo lafdiisa waa inaad la socotaa markhaatigu lisaani lmutacaaqidayn labadan qof ee caqdiga waa inu carabkooda garanaya waxaa kaloo shardiga cadamu tacayun lilwilaaya inaanu wilaayada u caynoobin wilaayada u keliyoobin markhaatigu macnaha waxay yidhaahdaan aabbihii ama walaalkii keli ahaa keligii ahaa hadduu masalan qof wakiisho ou idhaahdo aw hebelo adigu guuri aniga hebelna markhaati baanu noqonaynaa labada yadana markhaati baanu noqonaynaa adna guuri ma ansaxayso waayo waa weli mucayana isagaa u caynoobay wilaayadii keligii ayaa wilaayadii leh laakiin taa macnaheedu maaha hadday markhaatiyadu ka baxsan yihiin oo laba markhaati oo kale ay joogaan weligiina iska fadhiya wakiil wuu samaysan karaa cibaaro waxaa jirta aan caddayn oo tan oo kale oo kifaayatul akhyaarku marka uu halkan oo kale gaarkiiyo sharaxa abshijaacu uu dhiga ayaa jirta oo dad badan ay ku qaldameen oo ay u qaateen macnaheedu inay tahay hadduu weliguba meesha fadhiya wakiil ma samaysan karo oo hadduu weligu meesha fadhiya wadaad ma wakiilan karo ay ka qaateen oo wuxuu odhanayaa hadduu weligii wakiisho oo meeshana fadhiyo fa caqada alwakiilu wakiilkiina u caqdiyo ma ansaxayo waa suuradu waa markay sidan tahay ee weliguna kaa u caynoobay keligii yahay isagii iyo mid kalena markhaati noqdaan cid kalena u wakiisho idhaahda adigu guuri markaas weeye marka aanay ansaxaynin laakiin hadday saddex afar walaalaa yihiin oy labana markhaati noqdaan kau weynina guuriyo iyadoo dhib male ee waa marka uu keligii uun yahay u caynoobo weeye waxaa kaloo la shardiyaa rushd dee qof rashiida oo toosan inuu yahay qof safiiha waa inaanu markaa noqonin waxaan ka leenahay almuruu'a qof muruu'ada iyo sharabda yacni waa qodoba mararka qaarkood ay ishoos geliyaan bay kala saaraan mararka qaarkoodna muruu'ada waxaa la yidhaahdaa waa atakhalluq bikhuluqi amhaalihi qofku inuu akhlaaq iyo dhaqan ka dhigto dadka la midka ah da ahaan kula mida halkuu bulshada kala mida zamanka iyo wakhtiga iyo meesha la joogo dadkaasi dhaqanka ay leeyihiin iyo akhlaaqdooda waa inuu ilaaliyaa qofkaan waxba ka dhowrsanaynin ee isagu gees walba u jeeda ee sharaf iyo qiimo lahayn kaasee markhaati ma noqonayo annutqu dee qof hadlayo waa inuu yahay haddii qof hadalkuba ka xidhan yahay uu wixiisuba yahay isa markhaati laga dhiganayo ilahi hadhow waa la isqabsanaya la odhanayaa fure markhaatiyaduna waxyaalahan ishaarada lagu furin ayay ka mid tahay oo in badan baynu soo sheegnay ishaarat lakhrasi mitlu nudqihi qofkan akhraska ah ee aan hadli karayn ishaaradiisu waxay la mid tahay mitlu nudqi hadalkiisa oo kale fiimaa cadaa halaaa waxaan saddex masle ahayn saddex masle ayuun baana ishaarat lakhras nudqigiisa kala mid ahayn fi lxinsi wsalaati wshahaada hadduu dhaarto oo dhahdo wallahi inaanaan la hadlaynin qofkaa oo dabeetana qrin laga siiyo intii dabadeed oo dabeetana ishaaro kula hadlo ku dambaabi maayo dhaartaa u jabiye laodhan maayo xagga salaada ayadana ishaaradu kagama jabto oo waataynu soo maraynay markaynu minhaaj iyo cumdaha midaan mid uu haadaanan garayn aan idoola jiray waxay yidhahdaan markay laqsiga samaynayaan lanaa shaksun baaca washtaraa wa tasawaja fi salaati walam tabdul salaatuhu waxaanu leenahay nin wax iibiyey oo wax iibsaday oo ruux dumara guursaday isagoo salaadii ku jirona haddana ka jabin dee waa ninkaan hadlaynin haddii halkan iyadoo markaa loo waday gabadha in loo guuriyo uu salaaddii gabadha war gabadhi waan kuu guuri inuu sidaa yidhaahdo dee waa isaga guntamaysaa isagoo salaaddii ku jira salaaddiisana waxba ka noqon mayso kadalik waxaa la mida yani haddii war wixii waanu kaa yidhna intaasaanu kaa sinmu sidaa yidhaahdo hayana waa u guntamaysaa macnaha halkaana salaadana kala mid maaha wa fi shahaada xagga shahaadadana kala mid maaha oo shahaadada hadal cadoo lagu furo mooyaane ishaaro laguma furo waaligan waxaa markhaatima uga tahay hadduu saa yidhaahdo laga dhegaysan maayo hadal cad baa la rabaa marka waa inuu nudqi iyo hadal waa inuu jiraa waxaa kaloo shardiga shan iyo tobnaad ee ugu dambeeyey atacadud waa inay laba iyo wax ka badan waa inay yihiin ee aanay mid noqonin shan iyo tobankaa shardina waxaa loo shardiyaa labada shaahid waxaa ku yimid siiqada iyo guurinta yacni ijaabkan iyo qabuulkan la isweydaarsanayo ee labada qof ay isweydaarsanayaan isaguna wuxuu leeyahay arbacata cashar shard afar iyo toban shardi ayay taasina leedahay waa qodobka koowaada iyo tawaafuq alijaabu waalqabuul iijaabki iyo qabuulku waa inay iswaafaqsan yihiin ee hadday isweydaarsan yihiin oo masalan xagga meherkoo kale isku ayay isku khilaafeen ama xagga dee ruuxa naftiisa bay isku khilaafeen waalinta ablaayan kuu guuriye maanuu tayar baan aqbalay hadday isweydaarkaasi ka yimaado ama intaasoo yani dahabaan kuu guuriye maanuu intanoo lacaga baan ku aqbalay haddii isweydaarkaasi dhaco ma ansaxayse waa inay iswaafaqaan waan laa yataqalala baynahuma kalaamun ajnabi hadal ajnabi waa inaanu soo kala dhex gelin haddii marka uu dee yidhaahdo weligii waa ama wakiilkiisi waa kuu guuriyey haddii layska sheekeeyo dabeetana sheeko kale inta layska galo dabeetana uu yidhaahdo hadhowta waan aqbalay iyadoo layska sheekaysanayey ma ansaxayo waa inaan hadal soo kala dhex gelin waan laa yataqalala baynahuma sukuutun tawiilun aamus dheerina waa inaanu soo kala dhex gelin waan kuu guuriyey marka la yidhaahdo hadduu khalkhalabo hadal ka soo bixi waayo oo indisha uu ka biligbiligsiiyo oo muddaci ka soo wareegto ayana ma ansaxayo in loogu celiyo mooyaane waa inay xidhiidaan wa baqaau lahliyati ilaa wujuudi shiqi thaani waa laa yataqayar alawalu qabla thaani bay yidhahdeen waa iska masaa'il adag oo culimmadu ay qadareen oo sida ay u dhici doonto aynaan garanaynin macnaha ka hore wayska cadi an laa yataqayar alawalu qabla thaani iijaabku waa inaanu isbedelin qabuulka ka hor hadduu yidhaahdo waa kuu guuriyey oo intaasaan kuu guuriyay xaggii meherkaoo kale isagoon weli jawaabin oon aqbalin hadduu haddana ka noqdo oo isbedelu yidhaahdo maya meherka intaasaan haddana ka dhigan oo isbedel yimaado yacni ma ansaxaya in haddana dib la isugu celiyo kaa dambe la iswaafajiyo mooyaane hadduu kii hore isbedelo isagoon ijaabkii weli imanin wa baqaw lahliyati ilaa wujuudi shiqi thaani ahliyadii uqarankii oo macnaheedu yahay dee caqligii oo kale inuu joogo dee inta laga helayo qaybta labaad hadduu weligii markuu yidhaahdo waa kuu guuriyaba intaanu weli aqbalayba odhanba waasho maryaaba dhigto waxay leeyihin ma ansaxayso ee waa in kan ijaabka sameeyey intuwa kana qabuulka ka samaynayo waa in ahliyadii ay baaqi tahay waxaa kaloo shardi bana alkhitaab yacni in lagula hadlo idan daahidaayo hebel baan guuriyey kii kalaa yidhahdo waan aqbalay ee hadda lagulama hadliyo mogtay adaan kuu guuriyey waa in la yidhahdaa hadeebalow adiga zawajtuka macnaa adigaan kuu guuriyey ee hadduu yidhahdo waan guuriyey uun tii kalena waan aqbalay uun ma ansaxayo waa in khitaab meesha jiraa hal meelun bay khitaabka ka saaraan siaan arki doonno waxaa jira caqdi meelay ku bannaan tahay qof inuu labada darafba tawaliyo ay u bannaan tahay ijaabkii qabuulka hal qof oo wada samayn karaa waxaa la idhaha awowga aabbo hadduu inantiisii inantuu inankiisu dhalay hadduu inanku inankiisu dhalay u guurinayo oogay kana isaga weliya kana isaga weliya waa laba yaryar buu isu guurinayaa kan inankiisii baa dhaba waa yariyi kanna inantiisii baa dhashay oo waa waa inankiisii baa dhalay oo inantana inankiisi baa dhalay oo waa yariyi la yara waa labadaa ilmaadeerkaabuu isu guurinaya isaguna awowga u yahay dee wuu odhan karaa inantaa inankaygu dhalayaan awowgahay waxaan u guuriyey inankaa inankaygu dhalay waan u aqbalay buu haddana odhan karaa oo labadii darafba isagaa tawallin kara keligii baa la yidhahdaa labada daraf baa cid tawallin karta awowgaasuma jira cid kaleo labada daraf tawallin kartaa ma jirto wadaadada yidhaahda annagaa annagaa samaynay waxba kama jiraan in masheekhaeni odayaa wuxuu iga sheekeeyey yacni niman markaa dee xilliyadii hore runtii dee diinta ku tuntay oo nimankaa dariiqooyinka ah oo diinta dee ku durduriyey oo haddana dadku u haysteen inay diin haystaan ayaa wuxuu iga sheegay macnaha anigu weliba wuxuu taagga ii sheegayey yani wuxu uhi cilmigii shareecada waa taqaanaa cilmigii xaqiiqada ku duulilayd baan ku barayaabi buu yidhi markaa wuu isoo qasiya waxaanu ii sheegayay nin odayoon ixtiraamayna runtii u ahaayo magaalada wuxuu markaa iga sheekeynaya dee rag meel gaadhay oo xaqiiqada iyo shareecada intay isku darsadeen duulay ayuu iga sheekeynayay wuxuuhi beribaa inan nin dee hebel la odhan jiray baa guriga iga kiraystay buuhi gurigii wuxuuhi isagoo degan ayay inan inoo soo gashay inantii buuhi nayaahay ma isguursanaa haayo way isguursanaynaa way heshiiyeen buuhi wuxuuhi wararadoo wadaadii meheriye ii doon wuxuuhi waan soo kacayoo halkan qaaxi muuse sharaqlaa ay odayaashu fadhiisan jireen ayaa nimi buuhi wadaado hebel la odhan jiray markaa miduu magacaabayaabuu markaa isna ii sheegay anu mase ma xasuusto nimankii midna marka ma xasuusto waxay ahayd sagaal iyo sideetankii xilligaa uu ii sheegayaana wuxuu wadaadkii baan soo kaxeeyo gurigii baan keenay inantii iyo wadaadkii oo wada fadhiyaan u keenay dabeedna waxaa wuxuu yidhi buuhi da waxaan ku weydiiyey ninkan miyaa heshiiseen oo isagusheen in laysugan guryahaa oo waxaan ku weydiiyey aabbahaa ma nool yaha oo xagguu jooga kollay meelaha suuqu u baxayoo maqaaxida musasharaaqliya meelahaas ayuu kollay fadhiyaa wuxuuhi intuu wadaadkii ku soo jeestay buui oo sheekh waxaan ku weydiiyey inanta aabeed musasharaaqle ka shaahaynaya si ay kugu meheriya wuxuu ku yidhi buui miskiin inanta aabeed musasharaaqle meher fadhiya maad meherin karaynin meherin kari maayo iskaga tigi buui anaa mehersanaya haddabeen isagii baa mehersaday buui macnaha isagu wuxuu iga dhigayaa nin markaa cilmi aanay wadaadadani gaadhin nin gaadhay oo haysta oo dee heer marayo oo isagu isu guurinayo oo markaa wixiisu ay dheg yihiin buu iga dhigaya laakiin nin dee diintii ku tumanaya oo aan wax alla wuxuu ka haystaa aanay jirin inuu yahay markaa umuu fahmin marka cidda qura ee samayn kartaba labadaasi waa awowgaasun sheekada intaasoo ila gashay markaa khitaab baa shardiga shardiga toddobaad ee siiqadu leedahay waxa weeye waa an yutima almukhaatab qofkan lagula hadlay waa inuu dhammaystiraa hadiyo gorale waa innaga labada safa hadduu marka dee weligii yidhaahdo inantaa heblaayo hebel ayaan kuu guuriyey ama weligeeda ama wakiilhaade dee hadduu odaygiisii u hadlaya waxooga lacagta dhibayna waanu aqbalay iyadana waa idinka aqbalay hadduu yidhaahdo oo kii wax loo guurinaya aanu juuqba odhanin ma ansaxayo ama walaalkii hadduu ama mid kale hadduu meesha ka yidhaahdo iyana ma ansaxayo ee kan lagula hadlay ee lani waa lagu guuriyay waa inuu aqbalaa cadamu tacliiq waxaa kaloo shardiga inaan waxba lagu xidhin haddii siiqada wax lagu xidho la yidhaahdo yacni maalinta ama haddaa waxaana siisaan ama hadday saasi noqoto ayaan idin guurin ayaan ku guuriyen haddii la yidhaahdo ayana ma ansaxayso cadamu tacqiid waa inaan wakti loo salaynin haddii guurkaa wakti loo sareeyo la yidhaha bil baan kuu guuriyey ama sanad baan kuu guuriyey nikaaxulmutca la yidhaahdaa ma guntamayo ee waa inuu guurku guur markaa taabiid iyo weligiiba inuu jiro looga jeedo waa inuu yahay waxaa kaloo ayana shardi ah sida aynu arki doono an takuuna bilafdi linkaaxi aw taswiij aw tarjamatiima waxay yidhaahdaan waa sida ay markaa shaaficiyada iyo xanaabilada iyo rag fara badani ay qabaane waxaydhahan waa in lafdigu nikaax ama taswiij ama labada turjumaadooda waa inuu yahay ee wax kale kuma ansaxayo waanaynu arki doonaa bal waxay u xujaysteen iyo qolyaa kale waxa ay qabaanba markaynu isultaagno qodobkaa ayaynu eegi doonaa wa an yutarabada bixaydu yasmacu shaahidaan waa in dee lagu hadlaa siiqadii oo labada markhaati ay maqlayaan macnaha gacan hoosiiska dhibtii marka xoolaha la kala iibsanayo taasoo kalena logolay waa in dhawaaq jira ay dadkani maqlayaan hadday weliba labada qof meesha waa wada farto yani labadoodaba waa joogi karaa wakiillo waa samayn karaan midkood baa joogi kara midna wakiil buu yeelan karaa hadday masalan imika tahay waxyaalahan dee aalaadkan cusub ee lagu xidhiidhayo sida telefoonadoo kale hadday tahay dee waa in samaacadda la furaa oo kooda maqan hadduu weligii yahay iyo hadduu kii markaa sawjkaha yahayba waa in la maqlayaa aqbalkiisa hadduu dhegta un isagu saaro oo u idhahdo war waan kuu guuriyey waan aqbalay oo aanay markhaatiyaduna maqlaynin ma ansaxayo guurkaasi ee waa inay siay hadalkiisa u maqlayaan waan aqbalaydanna waa inay maqlayaan waan yaksee lafda limacnaahu waxay dhahen lafdiganna waa in macnihiisa looga qasinayaayo ujeedo kale aanu lahayn ama meel kale aan loo weecinaynin qodobka afar iyo tobnaad waxa weeye an yakuna alijaabu min waliyihi alkhaas aw ilcaam oo wakiilihima walqabuul min azawji oo wakiilihi waa in ijaabku ka yimaadaa laba mid weligeeda khaaska ah way inoo iman doonaanoo dee aabbihii oo walaalkii oo adeerkii oo inadeerkii oo awliyadu saasay isu daba haysaa ijaabka iyo guuraka samaynaya waa inuu weligeedaa khaaskaa yahay haddii la waayo aw ilcaam waa inuu weliga caamkaa yahay ee qaadiga iyo mas-uulka guud ee dadka muslimiinta ay leeyiin waa inuu yahay oo wakiilihima ama ciday wakiisheen labadoodaasi weliga khaaskii wakiishay ama weliga caamkaay wakiishay halkaa waxaynu ka fahmaynaa sifo wadaadnimo la yidhaho dumarka lagu meheriyaa ma jirto wadaadada halkan un ayagu iska meherinayay ama dacarbudhuq u fadhiistay ama geliilay u fadhiistay waxba kama jiraan ama weli khaasa waa inuu yahay ama weli caama waa inuu yahay ama waa inuu wakiil yahay intaa cid kalo wax gurin kartaan uma hayo yani muakam yani ilaa inantu markaa ninkan wilaayada saaro oo dabeetana iska guuri wax jiroo sugan maaha waa inuu ama weligeedii khaaska ha yahay ama weligeedii caamka ha yahay ama wakiil inuu yahay xagga qabuulku iyo aqbaliddu waa inuu min azawj oo wakiilihi waa inuu zawjku aqbalaa oo yidhahdaa gabadhaa dee guurkeeda waan aqbalay ama wakiiluu soo samaystay inuu yidhaahdo waanu aqbalay isagana waynu tilmaami doona waan aqbalay isaga odhan maayo hadduu wakiil yahay waanu aqbalay bu odhanaya hadduu carabi ku aqbalanaya qaabiltu zawaaja aw nikaaxa lahu buu odhanaya waanu aqbalay hadduu yidhahdo waan aqbalay inaanay guntamaynin wuu inoo iman doonaa marka arkaantuna waa shanta shuruuduna waa shan iyo afar iyo kontonka shardi weeye insha allahu tacaalana waa idiin qaybin doonaa haddii ala yidhaahdo wuxuu sheekhu yihi haddaynu haddana matnigii ku yar noqono inamaa yasixu nikaaxu guurku wuxuu ku ansaxay biijaabin iijaab ayuu ku ansaxay huwa sawajuka waan kuu guuriy aw ankaxtuka ama waan kuu nikaaxiyey wa qabuulun iyo aqbalid ayuu ku ansaxaa wa qabuulin iyo aqbalid bian yaquula waa inuu idhahdo azawju tasawaju waan guursaday aw nakaxtu waan nikaaxsay ow qabiltu nikaaxa ama guurkeedii baan aqbalay ow taswiijahaa ayaan aqbalay wayasixu waxaa ansaxaya taqadumu lafdi zawji cala alwaliyi inuu ka hormaro waxau sheekhu leeyahay inamaa yasixu nikaaxu wuxuu ka ansaxay biiijaabin guurin ka timi weligii khaaska ahaa ama caamka ama wakiilkiisii wa huwa waxa weeya zawajtuka waan kuu guuriyey aw ankaxtuka ama waan kuu nikaaxiyey markaa waxaa raacaysaa dee ama taan weliga u ahaa ama tii lay wakiishay waa inuu labadaas raaciya haddaad weligii tahay inaad dee ina taan weliga u ahaa haddaad wakiil tahayna dee lay wakiishay waa inu idhaahdaa wa qabuulin iyo aqbalid ayuu ku ansaxaa bian yaquula zawju waa inuu yidhaahdaa tazawajtu weliba damiir waa inuu noqonaya tazawajtuhaa waan guursay ow nakaxtuha waan nikaaxsaday ama waa in misli daahiri meesha jiraayo tazawajtu fulana ama nakaxtu fulana ama inu idhaha qabiltu nikaaxahaa guurkeedii waan aqbalay ama qabiltu nikaaxa fulana heblayo guurkeeda waan aqbalay waqabulin bi an yaquula zawju tazawajtu ow nakaxtu waxaan halkaa wa inu damiir ku jiray ama ismigeedoo daahira ow qabiltu nikaaxaha waan aqbalay ow taswiija ama guurinteedii baan aqbalay aw hada nika aw hada taswiij baan aqbalay in hortu la shardiyo siiqada aw asal iijaab walqabuul la shardiyo culimadu waa isku waafaqsan yihiin ka saa'ir alcuquud sida caqdiyaalka kale iyo gunudyaalka dadka dhex maraaba sida ay yihiin waa arrin laga maarmaana weeye culimmada muslimiintuna arrintaa way isku waafaqsan yihiin lafdiyadan gaarnimadooda waynu arki doonaa waxay u daliishadeen laakiin asalka iijaabka iyo qabuulka oo waxay culimmadu isku waafaqsan yihiin si cuquuddii kaleba ay ahayd wayasixu waxaa ansaxayaa taqadumu lafdi zawji lafdiga zawju inuu calaa lafdi lwaliyi ka hormaro ou yidhaahdo zawijnii ibnatag inantaada ii guuri ama u yidhahdo inantaadii baan guursaday ama waan igacsaday isagoo yidhaahdo waan kuu guuriye ii guuri waan kuu guuriye u yidhaahdo sidii iga iibi waan kaa iibibe u ansaxaysay ayay tanna u ansaxaysaa walaa yasixu mana ansaxaya ilaa bilafdi taswiiji aw ilinkaax labadaa lafdi ayuunbuu ku ansaxaa wa yasixu bilcajamiyati cajamiya luqaan carabi ahayna wuu ku ansaxaa filasax haddaan qabano laa bikinaayatin qaطcan ayada kinaayo kuma ansaxo malda wuxuu leeyahy sheekhu walaa yasixu ilaa bilafdi taswiij aw ilinkaax labadaa lafdi guurin iyo nikaaxid ayuunbuu ku ansaxaa lafdi kale oo la isticmaalaa kuma banaana sidaana imaamu shaafici imaamu axmed saciid ibnu musayib ataa rag noocaasabaa sidaa qaba maxay u deliishadeen xadiidka imaam muslim warinayo wuxuu yidhi itaquu llaha fi nnisaa fa inakum akhadtumuhuna biamaanati illahi wastaxladtum furuujahuna bikalimati illah ilaahay dumarka kaga cabsada waxaad ku soo qaadateen ilaahay ammaanadiisa xubnahooda tarankana waxaad ku xalaashateen ilaahay kelimadiisa haddaba kelimaddaa ilaahay ee lagu xalaashanaya bay yidhahdeen ee uu xadiidku sheegayo bal qur-aanka aanu noqonne maxaa qur-aanka lagu sheegay labadaa lafdi ee dee nikaaxa iyo zawaajka ayuunbaa lagu sheegay ama inkaax iyo taswiij ayuunbaa qur-aanka lagu sheegay kuwa kelimadda ilaahay ee qur-aanka lagu sheegay na waa kuwan kuwaas bay ku ansaxaysaa bay yidhahin halka qoryaha kale iminka axnaafda oo kale abu thawr thawri abu cubayd abu cubayda ma shardiyaan nikaaxa ansixitagiisa labadaa lafdi oo keliya bal waxay dhaheen lafdi kasta oo laga fahmayo macnaha sharciga ah lafdi kasta oo laga fahmaya macnaha sharciga ayuu ku ansaxaya waan ku milki siiyey waan kuu hibeeyey yani ereyadaasoo dhan waa ku wada ansaxaya imaamu malik isagu wuxuu leeyahay yancaqid bisaa'iri alalfaad alfaad oo dhan waa ku guntaa bishardi dikri lmeher waxaan u shardiya in meher la raaciyo waxaan kugu milki siiyey waxaan kugu makan siiyey waxaan kugu hibeeyey intaasoo mehera marka meherka la raaciyo waa ku ansaxaysaa wali aan galaan lafdi kastoo laga fahmayo waa ku ansaxaya wa yasixu bilcajabiyati fi lasax cajabiyo waxaan carabi ahayn na waa ku ansaxaa luqo kasta oo aan carabi ahayn na waa ku ansaxaya taanigu wuxuu leeyahay maye qowlka asaxa ka horjeeda wejgaasi wuxuu leeyahay maye kuma ansaxayo carabi unbaa laga maarmaan ah wej saddexaad baa jira wuxuu leeyahay haddaan carabida la garanaynin dee luqadii kale waa hugu daya lakin haddii carabida la garay carabi ha lagu caddiyo iyaduna le kuma ansaxayso wayasixu bilcajabiyati bilasax laa bikinaayatan qaطcan ayada malda waa ku xalaaleeyey waa ku raaciyey iyo erayo maldah oo noocaasa oo guurna laga fahmi karo wax kale aan laga fahmi karo ayada kuma ansaxayo kinaaye ila waxaa loo bahanyay markhaatiyadan waxay ka marag noqdaan markhaatiyaduna kinaaye iyo wax markaa qofka maskaxdiisa ku jira kama markhaati noqdaan walow qaala wallahu aclam halkaa inagu joogo